أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha waxaan toddobaadkan ku falanqayn doonnaa shir ay muqdisho ku yeesheen wadaadaha dowladda federaalka kaas uu soo qabanqaabiyey xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin iyadoo dhegaystayaasha ay aaraa'dooda ka soo dhiibanayaan mowduuca waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس
toddobaadkan waxaa muqdisho hotel ku agyaalay xerada xalane lagu soo gunaanaday shir ay isugu yimaadeen wadaaddo ay dowladda federaalka u yeertay shirka ayaa waxa ay ka soo saareen qodobo ay ku dhiirigelinayaan maamulka xasan sheekh dhanka kalena waxay dhaleeceeyeen xarakada shabaabul mujaahidiin haddaba warbixin ku saabsan shirkaas ayaan ku bilaabaynaa barnaamijka waxaa inoo soo jeedinaya maxamed sheekh cali shirkan oo socday muddo saddex maalmood ah kana qabsoomay hotel kasoo horjeeday xirada xalane oo lagu magacaabo jasiira ayaa waxaa kasoo qaybgalay xubno isugu jira rag iyo dumar oo ka tirsan wadaadada dowladda federaalka shirkan ayaa waxa uu u muuqday mid xoogiisa xasan sheekh maxamuud lagu qaadaya culeedsada mucaaradada ee uu wajahayo gaar ahaan kuwa uga imaanaya xildhibaanada inkastoo ciwaan looga dhigay midnimada haddana waxaa ka muuqanaya shirka inaysan isku aragti diineed meelo ka mid ah ka ahayn wadaadada dowladda federaalka muddo laba goora waxaa ka qudbeeyey xasan sheekh maxamuud isagoona dhaliilo badan u jeediyey wadaaddo cambaareeyay shirka oo ka mid ahaa kuwii dowladda federaalka taabacsanaa oo aan kasoo qaybgelin shirkan ayaa waxaa ugu dambeyntii laga soo saaray qodobo dhowra waxaa aada loogu ammaanay xasan sheekh maxamuud isagoona lagu bogaadiyey dagaalka uu ku jiro ku-biiritaanka urur ay ku midaysan yihiin sideed dowladood oo kiristaan ah iyo arrimo kale shirweynaha culammada soomaaliyeed waxa uu ku bogaadinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xukuumaddiisa dan qaran guulaha waaweyn ay ka soo hooyeen la dagaalanka al-shabaab dhammaystirka deen cafinta qaadista cunuqabadeynta hubka ku-biirista urur goboleedka dhaqaale ee bariga afrika dhammaystirka cutubyo ka mid ah dastuurka dalka sida ay dowladda ugu hortagtay la dagaalanka anshax xumida shirkan wadaadada ka qaybgalay waxaa ka dhex muuqday rag yuutubaro ah iyo xubno laga keenay maraykanka iyo ingiriiska waa hagaag warbixintii maxamed sheekh cali ayay ahayd markaan aan soo dhoweyno sheekh cali katiin sheekh cali ugu horeyn sidee u aragtaa shirkaas bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaah rabbi lcaalamiin wsala allahu wsalam calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ayuha alikhwa alakhawaat assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhammaan walaalaha muslimiinta eena dhegaysanaya waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha idin sharfo walaalka jasaaka allahu khayran waa dhowahay shirka ay qabteen wadaad xumayaasha ee magaalada muqdisho ka dhacay waxaa la dhihi karaa waa shir lagu hagardaameynayo dadka muslimiinta ah laguna dullaynayo shareecadoodana looga been sheegayo ummaddana loo gumaynayo cadowga ku soo duulay iyadoo la adeegsanayo magac culummo iyo magac islaam waana been abuur islaamna waxba kama oga shareeco ilaahayna ma matalaan waana dad cadowga uu samaystay ou ka dhiganayo foodsaar meel uu ku qarsoomo oo waxaweye daaha gadaashiisa uu ka maamulayo cadowga ilaahay uu doonayo dadka muslimiinta ah in been looga sheego marka waxaan leenahay shirkaasi sida u dhacayo iyo meeshuu ka dhacayo iyo cidda maamulaysa iyo cidda dhaqaalihiisa bixinaysa iyo cidda tabantaabinaysa marka la fiiriyo waxaa ii muuqanaya inuu yahay shir la rabo dadka muslimiinta in loo gumeeyo oo gacanta loogu geliyo cadowga kirishtanka ah iyo kuwa cadowga kabaqaadka u ah looguna xalaaleeyo inay qabsadaan dhulka muslimiinta dadka muslimiintana ay barakiciyaan oo ay laayaan oy qabsadaan taas ayuu iyuu shirkaasi ka muuqanaysa aragti ahaanna ii muuqanaysa inuu yahay shir hagaardaamayn dadka muslimiinta loogu dhigayay shirqool ma jiraan wax cusub oo shirkooda ay ka soo saareen marka loo eego shirarkii hore ee ay sidaanoo kale u qaban jireen
waal jazaaka allahu khayran ee shirka kii hore ay qabteen iyo ka maanta ay qabanayaan iyo qodobada ay soo saareen kulligood waa qodobo meel laga hagayo qorshaysan diyaarsan loo keenay loo meeriyey ayaguna waxa weeyaan ay saxiixeen afkana ay la taagayaan sababtoo ah qodobada ay ka hadleen intooda badan waa arrimihii madaxa kooxdan gaalada u shaqaysay xasan gurguurte uu sheegi jiray ayadii unbay waxa way u fadwoodeen taageereen ayideen ee waxay soo kordhiyeen meeshaa ma taala wey qodobada ay soo saareen markaad dhegaysato iyo qaabkay u qoran yihiin wax culimo ah ee diin ilaahay matalaya kitaab iyo sunno uu manhaj u yahay maba soo saaraanba waxaad dareemi kartaa kuwa baarlamaanka iyo wasiirada iyo kuwa gaalada dhaqankooda leh waxyaalaha ay soo saaraan unbay soo saareen kuwii shalalna wix loo meeriyey ahayd waxay soo saarayeen kuwa waxa ay soo saarayaanna waa wax loo meeriyey wax saamaynoo yeelan karaanna ma laha hadal ay soo meeriyeen dad maaragtay gaalada ay samaysatay iyo gaaladii laftirkeeda wax ay soo meeriyeen oo qodobo ah oo qoran ayaa nimankan loo keenay wixii unbay afuufeen wax kaloo ay soo kordhiyeen iyo wax cusub ay keeni karaan midna ma jirto waayahay shirkan maxaa loogu qabtay dhisme ka soo horjeeda xerada xalane shirka waxaa loogu qabanayaa xaruntii gaalada ugu weyneed muqdisho ay ku lahaayeen ee xalane meel ka soo horjeedaa lagu qabanayaa maxaa shirka meesha laga hagayaaba waxay tahay xerada xalane wey halkaasaa laga hagayaa waxa ka soo baxayana meeshaasaa laga soo qorshaynayaa gaalada shirkaa qorshihiisa iska leh marka in meel ka soo horjeeda lagu qabto u dhowow xeradii agteeda ah waxay ku tusinaysaa siday isugu dhow yihiin wadaadadaas iyo gaaladu weligoodna sidaasay soo ahayeen wadaad xumayaal shayaadiin ah oo cadowga ilaahay ku biiray inay cadowga la soo saftaan oy afkooda ku difaacaan oy fataawaad soo saaraan waqti aan dhoweyn bay soo socotay wey sidaasayna ahayeen dhaqankoodu wadaadada hallaaba tataarkii kuwaa la socday oo waxaa la yidhaahdaa aclamu nnaasi bilxalaali waalxaraam ayaa fataawaha u waday oo ka daba socday tataarkii shayaadiinta ahaaw waxaad ogtihiin ingiriiskii iyo talyaanigu markii soomaaliya ay qabsadeen wadaaddaa la safnaay oo la socday oo dadkii mujaahidiinta ahay oo la dagaalamaya gaalada dhaleecaynayay gaaladana u fatwoonayay maantana waa ayadii wey ayadii laftirkeedii weeyaan kuwaana gaaladii bay la socdaan u fatwoonayaan mabaadidoodii bay wadaan ayagana la safan yihiin marka inay la darsaan oo meel u muuqato ay joogaan hadda waa arrin laga maarmaana wey barnaamijka diirada jimcaha ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa oo aan maanta ku lafa gurayno shir ay muqdisho ku yeesheen wadaado taabacsan dowladda federaalka annagoo sii socon doona waxaan markaan jeclahay in aan siino dhegaystayaasha nagala xidhiira baraha bulshada oo mowduuca aragtidooda kasoo dhiibtay awalan warbaahinta aad ay u mahadsan tahay marka labaad ilaahay subxaana watacaala ayaa maxad iska leh naga dhigay muslimiinna fahansiiyey xaqa marka waa arkaynayay culimada ragga sheegta oo ku maxaabsada diinta maa horo in ay ka qayb galeen shir ay dowladda ridada soomaaliya ugu baaqday ugu baaqday culimo ku sheega soomaaliyeed kuwa ay ka dhahaan culimo maahane shayaadiinta ah ee diinta islaamka ku maxaabsaday ta'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatruuna kitaab aflaa tacqiluun marka ragga muusikada uu istaagayo oo calanka uu istaagayo ilaahay subxaanahu watacaala ummadda ha ka hor leexiyo kuwaasi culimo maaha waa shayaadiin waana kuwa dadka diinta xaqa ka leexinaya kuwa ummadda xaqa daba marinaya kuwaas camal waayo oo in laga digtoonaado aad ay u habboon tahay ama culimada loo maleeyo raggaas camal waaye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aan ra'yigayga ka dhiibto in shirka ay ku qabtaan xalina gaalada oo niyadda loogu dhisayo qolaha qolyaha ridada ah ee muraalkooda hooseeyo waxaan leeyahay qaala allahu tacaala am abramuu amran fainaa mubrimuun am yaxsabuuna annaa laa nasmacu sirahum wanajawaahum بلى ورسلنا لديهم يكتبون إلهي سبحانه وتعالى من هو نوغا ورما أسيغنا ساكا ورها وحوال بأي سمينا يعني وحوال بأي قمنا يعني أما قريانا ما موجيان الله سبحانه وتعالى ساكا ورها أننا أساقا موليه نهاية مولا ملها مركا قليغا حسن حسن كركرت وحنا نيدو يعني وحبل ليدن دسن waxba yaan leedan dhisan gaalada niyad idin dhisata ayadaaba niyad jabanba oo muraalkooda hooseeya kiinoobka sii hooseeya niyad mahaysiin dhaqaale mahaysiinoo dadka ku yaacdeen marka waxaan leeyahay hadda intay ka hore koortaas ka toobad keena inta gaalka ugu dambeeya oonan diyaarada raacin ninkan abaalasha ugu dhegina hadda toobad keena way soo dhaweynayaan mujaahidiinta nasriga allah xaggiisaan ka sugayna insha allah aadaan u sugayna waan rajaynaynaa mideeda kale mujaahidiinta hadday wax waqtiga ku socda ma laha adinkaa waqtidan ku socda gaalaha daatiin annaga wadanka anagaas iskale waxaad xorey kartiina malaha idinkaa idin xoreynayna biidnillah ilaahan idin kaashanayna insha allah marka mujaahidiinta waxaan leeyahay waxaas dhegjalqa u seenna ragnimada iyo libaaxnimada waa idinku aqaane muuralkiina iyo niyadiinana inay sarreyso waa oga islaamkana isagaa sarreeya lagama sarreeya waxayda mujahidiinta waxaan leeyahay hore u socda insha allahu tacaala oo guuleysa doontaan ya allahna isu dhiiba oo isu dhuldhiga dikriga ilaahayna ha ilaawina insha allahu tacaala waana idinsoo duceynaynaa ومهاتسنتين بهذا إذاعة الفرقان لما أنت تقول السلام يا ولالي المسلمين هي أنت دقي سني سودا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa cabdulaahi xaaji feerkayga haddaan dhiibto shirka lagu qabta xalane oo soo qaban qaabiyay james wine oo ah xaakimka guud ee soomaaliya waa un shimberyaha heesa waaye nimanka wadaadada sheegaan hayrana waa nimankii hore u fadwoo jiray xalane joogi jiray laga soo bilaaba labayo tobankii ilaa xilliga maanta aan joogno qorshuhuna wuxuu ahay ciidamada galbeedka inay baxaan wadanka jooga ha baxaan maxame waxaa la diidayaa ama laga hortegayay dadka soomaalida in la kabaabiyeeyo la seexiyo oo sidii afghanistan ka dhacday aysa dhicin shirkaasna waxaa soo qaban qaabisay qaramada midoobey oo uu madax ka yahay james wine oo ah xaakima guud ee soomaaliya xasan sheekhna dadka sacabka tumaya ku jiray nimankan wadaadada sheegtaahina kulley ilaa heer yurub iyo ilaa maraykan laga keenay iyo carab intaba asalkooda soomaali uu yahay waaye ayaguna kulley waa dad un mushaar iyo xoogaa adaqaatiyaal waaye oo dadkooda diintooda ka helinaya marka wax ka soo baxaa male ujeedada ugu weyn oo shirkaas loo qabtana waxay tahay culummo soomaaliyeed ayaa garab taagna dowladda soomaaliya ka jirta marka qaab sifa sharci ah ee loo raadinayay sifada sharciga ahna macnaha waxda sifa sharci ku imaana sifa sharciya ma yeeshaan marka gaalada waxay ka cararaysaan waxaa weeyaan labaatan sano meeshay qarash gelinayeen oo ciidamo iyo balaayo isku ku leynayeen barqacda inay ka dhaqaaqaan oo sidii afghanistan ka dhacday ay ka dhacdo marka nimankan waadadooda ku magacaabo magaca wadada ku shaqaystan hadda waa nimaladka yaqaano ragga bashiir axmed salaad iyo calowshiis iyo madaxa ka yihiin waa rag iska diicada qaatiyaala kolley marka dadka soomaalidu ilahay ha ku tashadaan ha isku tashadaan ilahayna ha tala saartaan wadankooda iyo dalkooda diintoosa u difaac lahayan ha ku fakaraan waxaana kusoo gabagabaynaa tix yar oo dhehaysa dulmanahan u doodaa danyartaan la jaal ahay doqonkiyo damanahan danta guud u sheegaa wixii aniga iga dadan rabbi baan u daayaa intaan dunida joogana dastuurkaygu waa kaas asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu caloosha dushaqaystayaal ay dowladda federaalka isugu yeertay waxayna rabaan waxay ay ayaga rabaanba inay u yeelaan mugtahay waxawaaye waxawaaye dastuurkaas wax ku qoran inay yeelaanaa la rabaa culamo maahan waxaas culamo maahan aan leeyahay waxawaaye waa caloosha dushaqaystayaal asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaam idaacadda alfurqaan masha allah barnaamijka haddii aan eego shirka iyo ra'yigayga shirka muqdisho ka dhacay ee dadka wadaadda isu sheega loogu yeedhay marka hore wuxuu iska ahaa oon shir oon mataqaanaa nidaamka meesha ka dhisani wuu doonayo inuu nafta isugu celiyo wadaadadana wuxuu doonayo oon inuu ka dhigto sallaanu isku taago ayaguna ama ha fahansanaadeen ama yaysan fahansanaanine waxay ahaayeen rag oon biidhi qaatayaal ah wax mabdaa oo ay ka socdeenna ma jirinin guntiisa ugu weynina waxay ahaayeen shirka iyo tawxiidka inay midoobaan oo aan la helinin wadaada iska soo horjeeda oo mataqaanaa qeyb tawxiidka hadasha iyo inaan la helin in ay dadku mataqaanaa nooc isku wada baxaan nin walbaa wuxuu jeclaadaa sameeya u daaya marka labaadna go'aamadiisi waxaa ka mid ahaa inay ku taageersan yihiin ninka meesha haysta la dagaalanka shareecada iyo waxaa la yidhaahda maxay ahayd qaano dastuurka uu dhammaystiray ayay mataqaanaa go'aamadooda ka ahayd marka marka aan saa u sii eego iyaguna waxbay samaysan tarinin ummadana waxa weeyaan way fahansanayd dhibta ay ku soo wadaan dad badanina waxa weeyaan waa waa dareensanaayeen iyaguna waa isdareensanaayeen waa isfahmayeen marka waxa weeyaan waa shimbiraya weesa iyo dad la iibsaday oo ayagu mataqaanaa sida xoolaha siirada loo geeyo oo kale siirada loo keensaday oo mikrofoonka la daarayo oo kale lamid ahaa oon qof mabdaa ku hadlaya uusan ku jirinin sidaas baan ugu arkaa wax saameyn oo hadda ay bulshada ku yeelanayaanna ma jirto wax la yaaba maahaane wax dee culimo u arkaana maba jirtaba sababta waxa weeyaan hees baa loogu bilaabay heesna waa loogu soo khatimay markii uu mataqaanaa xasan gurgurta u imaanayeyna waa loo heesado waa isu taageen oo cibaadada mataqaanaa ay heesta caabudayaan ama mataqaanaa ayaa meesha ka muuqatay markii kan ra-iisul wasaaraha uu yimidna sidii oo kale lagu soo ayana loogu soo bandhigay marka bulshada islaamka ah ee soomaaliyeed intaa keliya ayaa wuxuu ah isaguna wuxuu eegayo oo tijaabinayo on bal siday addooma ugu yihiin oonbuu ka saxanayay wuuna arkay inay addooma u yihiin marka waa dad noocaasa culimo laguma sheegi karo intaas baan kusoo koobay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah muctasim waan idin salaamay walaalaha bahda alfurqaan haddaan aragtideeda ka dhiibto shirka ka qabsoomay xalane agtiisa waxaan u arkaa inaysan ahayn shir culimo laguna tilmaami karin waxna aysan ka duwaneyn shirarka ay qabtaan golaha baarlamaanka waayo shirka culimada xaqa ayaa lagu taageeraa laguna caddeeyaa balse shirkan ayaa laga soo saaray qodobo ay ka mid yihiin muslimiinta la gumaado lana taageero gaalada shirkan ayaa qabanqaabadiisu lahay dowladda maraykanka iyo xulufadeeda waan idin salaamay bahda alfurqaan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu barnaamijka diirada jamcaha ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa oo aan maanta ku lafa gurayno shir ay muqdisho ku yeesheen wadaado taabacsan dowladda federaalka maxaa wadaadaha dowladda federaalka ee ku shiray muqdisho u badiyey dad qurbaha ka yimid bismi illah wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxa weeyaan wadaadada ku nool qurbaha waxay ugu bateen shirarka noocaana iyo kasoo qaybgalkiisa waxaa la og yahay wadaadadaasi waa wadaado manhajkii iyo caqiidadii looga ciyaaray dadkan hadda qurba joogtaha yimid ee gaaladu ay soo tababareen ayay rabaan saaxiibadood inay qabanqaabiyaan oo wixii xagga ay kala soo noqdeen galbeedka ay kala yimaadeen dhaqanxumadii iyo diin la-aantii iyo ilxaadkii ay la yimaadeen inay shaati diimeed u geliyaan saaxiibadoodii qurbaha la joogay ayay rabaan oo keliya ayagaana dalbaday dhaqaalana ku bixiyey diyaaradahana ka dhiibay jabaabkana u buuxiyey si ay markaa waxa u difaacaan mabaadi'da ay wadaan kuwan qurbaha ka yimid ee gaalada u shaqaynaya mabaadi'dii gaalada doonaya dhulka muslimka ee soomaaliyeed ka hergeli dadka muslimiinta ay ku nool yihiin soomaaliyed ka hergeliyaan ayay waxa weeyaan ku taageerayaan sidaas marka waxay ka waayeen wax culamo ah oo taageera ama mabda-ooda qaata oo gudihii ku nooloo dadkii la yaqiino culamadaha cilmiga lagu yaqiinaya ma aysan helin saasay marka waxay uga doonteen kuwo wadamada galbeedka iyo meelo lamida ku nool si marka waxa weeyaan ay mabaadi'dan ay wadaan ee galbeedka kala yimaadeen ay doonayaan dadka muslimiinta inay ku dhaqangeli ka dhaqangeliyaan dhulkooda ayay iyaguna ku taageerayaan saasay ugu bateen qurbajoog iyo dad ka yimid wadamo gaalo oo qaarkood wadaadada ka mida afkooda ay ka qirteen inay gaalada la shaqeeyaan oo talooyinka ay siiyaan oy tabantaabiyaan qaarkoodna masaajidooda gaaladii maraykankay ku soo dhoweeyeen oy talo ku siiyeen marka nimankii gaalada u fadwoonayey ee talada siinayey ee la tashanayeen ee wax ka qaadanayeen ayagii unbaa la soo kaxeeyey markaasa halkan la keenay markaasaana lakaga dhigayaa culimo meesha culma ma joogta wey niman reer galbeedkii maraykanka la shaqaysta ee la qaraabta ee qurbaha kula nool ayaa meeshan la keenay markaase waxay doonayaan dimuquraadiyadda iyo qurunka iyo diin la-aanta inay magac kale u huwiyaan magac been ah oo dadka lagu qaldayo oo markaa wax u fatwoodaan bay doonayaan mid ka mid ah wadaadaha dowladda federaalka taageere ee maraykanka degan waxaa la arkayay isagoo dhabarka ka taagan donald trump markii uu issoo sharxayey arrintaas ayaan wax kaa weydii doonaa balse aan dhegaysanno wadaadkan qaybta ka ah ololaha trump oo lagu magacaabo cabdirasaaq ducaale haa waxay ku timid inaan ka soo muuqdo madaxweyne donald trump dhabarkiisa anoo muddooyinka u dambeysayba ka mid ahaa xisbiga republicanka conservativena ah xisbigana ku xushay dhowr arrimood oo maaragtay muhiim noo ah haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed arrimaha waxbarashada sidoo kale inaanu ka shaqayno danaha muslimiinta iyo soomaalida xisbiga dhexdiisa security-ga iyo nabadgelyada in la ilaaliyo oo booliiska maaragtay la baawargareeyo booliiska la taageero sidoo kale in sida madaxweynaha inaan dhisno relationshipka xisbiga iyo maaragtay iyo soomaalida aan matalayno communitygeenna taas ayaa ku timid marka waxaan helay special invitation ama casuumaad gooniya oo ka timid xisbiga madaxweynuhuna og yahay inaan madaxweynaha dhabarkiisa istaago waxaan la kulmay markay dad badan arkeen oo newska naga daawadeen inaan madaxweynaha dhabarkiisa taaganahay arrintaa way ka soo horjeesteen oo way nagu dhaleeceeyeen aniga waa lagu ceebeeyey social mediaha walaadnimadayda iyo imaamnimada meel looga dhacay shakhsiyadayda meel looga dhacay hase ahaatee waxaan aaminsanahay uma joojinayso taas waan ognahay imaamiyada waan isnaqaanaa imaamiyada u dooda xisbiga dimuqraadiga waa la yaqaanaa waxaana ugu weyn asad samaan baa ugu weyn marka hadduu isagu diyaar u yahay dood anna diyaar baanu ah diyaar baanu nahay iyo ciddii kale markaa isoo isoo maarata isoo sheegta sheekh cali katiin waad maqlaysaa sidee u aragtaa dowrka uu cayaarayo wadaadkan ka mid ah wadaadaha taabacsan dowladda federaalka bismillaah wasala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wadaadka ka ninkii taraam ahaa gaalkii shaydaanka ah gadaashiisa soo fadhiistay ee haddana ku hadaaqay inuu xisbiga taraam ka mid yahay uuna taageersan yahay cimaamad buu wuxuu wataa koofi iyo cimaamad iyo qamiis buu ku taagan yahay zayi islaam buu wataa gaalkaasoo la wada garanayo cadaawadda iyo collaytanka u qaba dadka muslimiinta afkiisa uu ka sheegay yuhuuddana uu uga dhigay maaragtay baytulmaqdis uu uga dhigay waxa weeyaan caasimadoodii ka dhigay la og yahay colaadda u qabo dadka muslimiinta cid kasta ay og tahay ayuu wuxuuna leeyahay waa fiican yahay waa taageersanaho xisbigiisaan ka mid ahayoo wanaag buu noo hayaayo waxaan leenaha kaa been buu sheegay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay gaaladu inays dadka muslimiinta wax wanaaga aysan u haynin wey laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum gaala wax kastoona dhibaya jecel yihiin cadow bay noo yihiin gaaladii markii ilaahay noo sheegay inay cadow nagu yihiin wax kastoona dhibaya ay maarata ka shaqaynayaan oo fasaadkeenna iyo baaba-eenna iyo dandaradeenna ay ka shaqaynayaan oo wax kastoo wanaagahon gaarna ay ka xumaanayaan xumaan kastoona gaartana ay ku farxayaan allihii abuuray baa saa noogu sheegay gaal marka noocaas ah oo cadaawaddiisana la yaqaanaba bannaankana la taagan in maanta wadaad inta qamiis noo soo qaato oo masaajid imaamka ah yacni waa ceebayn dadkii aimadaha la ceebaynaya masaajida aimada ka ah waa magacoodii oo lagu ciyaarayo nin qur-aankii ilaahay yaqaana ee masaajid imaamka ee muslimiin hogaamiye u ah ilaa imaamnimadu waxay ka mid tahay hogaanka islaamka dadka hayay ka mid tahay qofka imaam noqonaya inuu sidaa u hadaaqo u yidhaha xisbi gaalaha ka mid ahay waana taageersanahay khayr bayna noo wadaan taraan baa khayr noo wada yaa waa arrin aad iyo aad u yaab badan wey waxay ku tusinaysaa miisaanku meesha maanta uu marayo iyo dadku meesha ay marayaan nin imaamnimo haya oo masaajidan ummaddii hor jooga muslimiinta ah inuu gaalka taraama yidhaha waa fiican yahuu ku xiro oo weliba yidha waa ka doodayaa inuu fiican yahan caddaynayaa wanaag buu muslimiinta u hayaa khayr buu u wadaa inuu yidhaahdo gaalka mujrimka ah ee cadaawadiisa la og yahay waxaan leenahay wax la yaab la weeyaan wadaadkana gaf weyn buu ku sameeyey dadka aimad aimada masaajidda ah iyo culimmadaba magacooda waa u gafe kaasi caalimna ma ahan imaamna ma astaahilo waana geed dulli ah oo taraam hoos jooga oo gaaladii ka tirsan xisbigoodiio ka mid a markaa la iska ilaaliyaan leenaha ayaa lagu dhaqtamin kuwa nuuca u hadlaya weeyaan kuwa naloo soo aruuriyey oo meeshaa naloo keena waxa isdhaamaan mala sheekh cali katiin maxay dadku idinku kala saari karaan idinka oo ah culimmada kasoo horjeeda ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka iyo dhanka kale wadaadahaas oo idinka culimadiina idinka soo horjeeda wal jazaaka allahu khayran dadka muslimiinta ama diinta wax ka garanaya ama kitaabkii sunnada waxun ka yaqaana way kala garanayaan dad waxa weeyaan gaalada la socda oo mabaadi'oodii fulinaya oo u shaqaynaya iyo dad diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala u taagan difaaceeda ee kitaabkiiyo sunnada daliishanaya ee gaaladu waxa ay yihiin iyo cadaawadeeda ummadda u caddaynaya ummaddana ku baraarujinaya cizigooda iyo sharaftooda inay ku jirta gaalada inay iska dulqaadaan oo la jihaadaan iyo kuwo gaaladii lala jihaadayo qur-aanka ilaahay ku amray dhahaya gaaladaas lama taaban karo ayagiina u fatwoonayo ummaddii u cabiidinaya hadde waa wax qof kasta uu fahmi karo inay isku meel u socon kuwan waa gaalala jir waa cadow ilaahay bay wadaan dadka ayay u hoosaasinayaan ummadda ayay seexinayaan cadowgaas u qabsan lahaa bay ka shaqaynayaan dadkan kale wadaadadan yacni jihaadka ku jira ama xaqa caddaynaya ee kitaabkiiyo sunnada waxa weeye caddaynaya ee meel kasta jooga ee diinta ilaahay ka tarjumayaana ummadda waxay u caddaynayaan inay ku daysadaan nabi moxamed sal allahu alayh wasalam asxaaba rasuulillah waddadooda inay maraan inay diinta ilaahay kor yeelaan cadowgiisana ay la dagaalamaan ayay ku baraaruj sidaas u sheegayaan caqiidat walwalaa walbaraa bay u sheegayaan gaalada in lala collaytamay u sheegayaan gaaladu cadow inay yihiin bay u sheegayaan kuwaana waxay u sheegayaan in gaaladu fiican yihiin cadaawad aysan lahayn taraam ninka ammaanaya yaa iyo nin kitaabkii ilaahay su yahay u sheegaya ee gaalkaa shaydaanka inuu cadow yahay ummadda u sheegaya miyaa isku qaldami kara yani dadku iyagaa indhala wadaadaha iskhilaafsan bay ku leeyihiin maxaa iskhilaafsan nin taraam hoos fadhiya iyo nin ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisii sheegaya hadday iskhilaafaan waxay laba wadaad baa iskhilaafsan war meeshaa wadaadda isma khilaafsana idinka idinka dhunsan taha wey nin camiil ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u eebeeyey oo ku tilmaamay qaarkood inay eeyaha la mid yihiin qaarna ay dameeraha la mid yihiin dad noocaasoo akhasu naas ah oo dad dullaysan ah oo gaalada u cabiidsan oo gaaladii ammaanaya oo gaaladii taageeraya xisbiyadooda ka mid noqonaya u olo olaynaya gaalkaas iyo nin ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii faafinaya dadka ummadda ku kicinaya xaqa iyo diinta ku baraarujinaya yani inaysan isku mid ahayn cid kastaa way garanaysaa wax un fahmayso caqla ilaahay siiye wey marka taa isma lahan wey shirkooda waxay waan uga dhigteen midnimo xaggee lagu midoobaya maxaa lagu midoobaya marka inaan la midoobi karin oo la isku imaan karin way muuqanaysaa sababtoo nin gaal hoos fadhiya nin kale maxaa lagu midoobaya allah subxaana wa tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaruqu kitaabkiiyo sunnadaa lagu midoobi karaa ma waxaa lagu midoobi karaa dimuqraadiyadda iyo gaalada ha la taageero midda kale ayagu ma midaysna kuwan midnimada sheeganaya ayagiibaa isdiidan qaar baa shirkii qaadacay suufiyey kuwo kaloo fara badan baa diidan iyagiibaa islacnada kuwa meesha kasoo qaybgala laftirkooda ayaan isku aragti iyo isku ra'yi midna ahayn waa dad kala tagsan oo shataad ah oo dana iyo masaalix adduunye iyo xoogaa dhuun yacni waxa waye dhuuni ah hunguri ah isku keeneen oo isku kabkab ah ee dad caqiide iyo manhaj iyo midaynaya uu jiraa ma aho waxaa ka dhexeeya un keliya cadaawadda dadka muslimiinta ah iyo mujaahidiinta unbaa isku keenay wey ee iskuma keenin wax hadafa iyo wax qorsho ah iyo wax manhaj ah oo isku raacsan yihiin ma jirto kulli waa iswada lacnadayaan kulli waa iska soo wada horjeedaan maxaa nimanka aas-aasay ee siyaasiyiinta gaalada u shaqaysa ayaa nooca ku sifaysan ayagiina noocaasay noqdeen wabillaahi towfiiq wsala allah wsalam calaa nabiyina muxamed dhegaystayaal intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doonno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس